bilaantoonka nool gobolka banaadir ee lanqeybi deeqduun beesada yoweybayo on iska jarana haano haysadaan oolaad ogoonge haano danyarayo weliba haano ka shaqeeyaan nadaafada wadooyinka magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya goobta beesada lanqaqeybi ay bilaantoon iyo weliba haytay xarunta ogooma ee degmada boondheer ee gobolka banaadir iyo-oona deeqda beesada ka koytay hay-adda hormud salaam foundation welibana goobta lakabiyay deeqda gobruugkuha ee gudoomiyaha ururka bilaanta gobolka banaadir saraakiil iyo waxaana kumid ah howlwadeenada hay-adda hormuud salaam foundation ankoreen raaxo xuseen oo kumid ah mas-uuliyiinta hay-adda hormuud salaam foundation ayaa ku hadlay ujeedka la kuleeyay biyowka deeqduun hormuud salaam foundation waxay ugu talagashay dadka danyarta ah bisha ramadaan inay ka farxiso inay qaybaha dadka ee nugul ee aan waxba haysanin inay kala gaarsiiso deeq kala duwan sida kuwa xanuunsan kuwa xabsiyada haweenka danyarta ah agoonta intaasna waxay ka mid tahay sadaqada la bixinaayo bisha ramadaan iyo inay rabto hormuud salaam foundation iyo qolooy kambaniyaasha ama shirkadaha bixiya deeqdeeda ama fangareeya inay macnaha bulshada wax ku soo celiyaan ayay u baahan yihiin inay bulshadooda wixii ilaahay faa'iido siiyey inay bulshadooda ku soo celiyaan si ay bulshadooda u faraxdo oo si fiican isula jaan qaadaan dhanka kale gudoomiyaha ururka bilaanta ee gobolka banaadir jawaahir baarqab iyo weyba ku hadlay muhiimada bilaantuun iyo inleta england qaybi deeqduun beesada ee maaragtay hormuud salaama foundation iyo hormuud oo dhan meeshay joogaan iyo hormuud baankaba salaama baanka dhammaantood waa u mahad celinaynaa waxaa garabkayga taagan walaashay raaxa taagan oo ah howlwadeennada ama saraakiisha oo taagan maaragtay garabkayga waxaana leeyahay hormuud foundation jasaakum allahu khayr ugu yaraan boqol iyo labaatan qofood ku dhowaad ayaa sadaqadan ka faa'iidaysan doona inta badan hormuud haweenka gobolka banaadir keliya maha cidda ay waxsiiyaan waxay tagaan xabsiyada waxay tagaan isbitaallada waxay gaaraan agoommaha waxay gaaraan qof walba oo danyarah ama noocu doona ha noqdo hooyooyinkan waxaa ka mid ah hooyooyin u adeega ummadda soomaaliyeed ee hooyo dhulka xaaqaysa ah hooyadaasoo ilaa dowladdii maxamed siyaad barre taagnayd ee aan ubad dhalin ee gurigeeda qof ayna uga soo tegaynin oo qof mushaar u soo dhacay uuna u keenin ayaduna ayna dowladdu mushaar ka qaadinin haddana ayadii waxay u qidmaynaysaa dowladdiiy u adeegaysaa waddadu maraayaa asoo labisan oo gaari wato waxaa laga yaabaa markay gabdhaha dhulka xaqaay arkaan inay u male inay moodaan in gobolka banaadir uu mushaar wada siiyo in yar maahane inta kale waa si mutadawacnimahay ku shaqeeyaan waxaa meeshaan fadhiyo hooyo danyar ah oo aan dabka shidan karinin haddana danta guud ka shaqaynaysa kadambeyntii waxaanu kumid ay bilaantii ku faa'iidaysadeen deeqda beesada iyo weliba aan mahadnagana dhammaan dadka hadeersi maaragtay oo shaqayn labaatan iyo kow san inaan shaqaynay ku halgamaay inaan maaragtay guri anig oo hoys lahayn saas ay tahay waddankay inaan daacadnima ugu shaqaysto waxaa lagu siin maleeyi waxaa daacadnima aan ugu shaqaystaan jecelahay hormiido maanta oo na soo gaartay waa mahadsantihiin ininka waa khayr allah siinsiiyo dhammaantayna khayr allah na siiyo hurmaday hawada noo joog halkii la xigo masaakiintaad aruuriso ee allaah ku aruuriyo qaar badan oo sanad kasta nagu xustiin cawatiin allaah ka dhigo hurmuday qaar badan oo sanad kasta nagu xustiin ood nagu aruurisiin ummadda kalena kuwa idinku daysadoo danyarta u helisa allaah ka dhigo hurmuud ku dheeshinna allaah kor ka dhigo waa hayadayadii gabadha noo adeegta iyaday ubadkeeda ilaahayaa nabadgeliyo nabadgelyada iimaankana allahnakana iimaanka allaah na geliyo daawo allah nooga dhigo waxaadna siideen idinkuna waa noo adeegteen wariyaalko waa noo adeegteen idinkuna malaa'igta inii adeegto dadkii hore u soo shaqeeyey waa nahay ilaa toddobaatan iyo laba sanaan jiraa intaas degmaan daba ordayna laakiin hormuud hormuud ha guulaysato beesaduun lanqeybi bilaanta gobolka banaadir iyo weliba hakiidase heliyo baahi shalduban gabaan maadaama laka guda jiro bilo barakaysan ee ramadaan